America.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ciid wanaagsan dhegaystayaal waa subax khamiis ah koob iyo tobanka bisha abril sanadka laba kun iyo afar labaatanka idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah booliska soomaaliya oo sheegay inay sugayaan ammaanka magaalada muqdisho iyadoo ay jirto digniin amni xilli shacabka magaalada muqdisho ay ku jiraan dabaaldega ciidulfitriga
amniga ciidamada qalabka jamhuuriyadda soomaaliya aniga aan afkooda ku hadlaayo ma jiro wax culays ah aan ka ahayn in maalmaha barakaysana ciidda ee ummadda muslimka ah goob kastoo ay joogtaba ay isku soo baxaan in ammaankoodii la sugo ciidanka loo adeego sababtoo maalmaha ciidda qoysaska iyo caruurtooda bannaanka soo baxo
waxaa kalood maqli doontaan warbixinno ku saabsan waajibaadka iyo waxa ay yihiin ciidamada caalamiga ah ee bedeli doona howlgalka admis ee dowladda soomaaliya ay ka codsatay inay midowda afrika hogaamiyaan iyo sida looga ciiday gobollada ohio iyo virginia ee dalkan maraykanka oo soomaali badan ay ku nool yihiin qodobadaas iyo kuwo kale ayaaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida ciidamada israa'il ayaa sheegay arbacadii inay dileen saddex caruura oo uu dhalay hogaamiyaha sare ee xamaas ismaaciil haniya kadib weerar dhinaca cirka ah oo ay ka geysteen marinka khaza iyagoo sheegay in saddexda caruur ay bartilmaameedsadeen ay ka tirsanaayeen garabka hubaysan ee xamaas weerarka israa'iil ayaa sidoo kale lagu dilay ilaa afar caruuroo kale oo uu ismaaciil haniya awoowo u yahay kuwaasoo la socday saddexda caruur ee uu dhalay hogaamiyaha sare ee xamaas ismaaciil haniya oo ku nool dalka qatar ayaa warkan uu soo gaaray xilli uu booqanayay qaar ka mid a dadka ku dhaawacmay dagaalka khaza kuwaasoo la keenay cisbitaal ku yaala magaalada dooxa hogaamiyaha sare ee xamaas oo la hadlay telefishinka al-jasiira ayaa xaqiijiyey geerida ku timi ubadkiisa isagoo sheegay inay caruurtaasi shahiideen iyagoo difaacaya magaalada qudus iyo masjidka barakeysan ee al aqsa caruurta ismaaciil haniya ayaa noqonaya dadkii ugu magaca sarreeyey ee ay israa'il la xiriirinayso xamaas ee lagu dilay dagaalka socda muddada lix bilood ah israa'il ayaana sheegtay in mid ka mida wiilasha uu dhalay hogaamiyaha xamaas uu ahaa taliye halka labada kalena ay ahaayeen ciidamo switzerland ayaa sheegtay arbacadii inay bisha juun ee soo socota qaban doonto shir caalami ah oo heerkiisa sarreeyo kaasoo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka muddada labada sannadood socda ee u dhexeeya ukrein iyo ruushka hase ahaatee waxaa soo baxaya dareenno muujinaya in laga yaabo in moscow ay ka cagajiido ka qaybgalka shirkaas shirkan ayaa loo mudeeyey inuu dhaco shan iyo tobanka ilaa iyo lix iyo tobanka juun waxaana lagu martiqaaday mas-uuliyiin sarsare oo ka kala socota tobanaan dal jariirad ka soo baxda dalka switzerland ayaa sheegtay inay u badan tahay in madaxweynaha dalka maraykanka joe biden uu ka qayb galo kulankaasi laakiin aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan maraykanka ayaa sheegay inaan weli go-aan laga qaadanin kulankaasi shirka ayaa daba socda qorshayaal ay bilihii u dambeeyey dabada ka riixayeen madaxweynaha ukrein valadimir zelenski iyo wasiirka arrimaha dibadda ee switzerland ignazio cassis wasiirka arrimaha dibadda ee switzerland ayaana sheegay in shirkaasi lagu casuumi doono in ka badan boqol waddan dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington taliska booliska soomaaliya ayaa sheegay ayaa adkeeyey ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo ay jirto digniin amni xili shacabka magaalada muqdisho ay ku jiraan dabaaldega ciidda kadib markii ay soo dhammaysteen bisha barakeysan ee ramadaan hadalka booliska soomaaliya ayaa imaanaya sideed iyo afartan saacadood kadib markii safaaradda maraykanka ee nairobi ay sheegtay inay heshay xog ku saabsan halis amni oo ku aadan dhowr goobood oo ka mid ah muqdisho oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha ee aadan cadde international airport afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa v o a u sheegay inay sugayaan ammaanka muwaadiniinta ciidaya islamarkaana hadda aysan jirin khatar amni oo ay dareemayaan wuxuu u waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
magaalada muqdisho waxaa loogu yeedeysay nabad iyo barwaaqa ay ku jirto dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku sugan caasimada dalka si nabada ayay ku tukatay si nabada ayay ku dalxiiseen dhammaan goobihii loo dalxiis tegi lahaa iyo goobihii lagu tukan lahaaba ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku dadaalaya in ummaddaas ay nabad gasho ayaa waxaa lagu soo kordhiyey qaybaha kala duwan ee ciidamada kale dhammaan laamaha amniga ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo gacan siinaya in ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ammaanka gudaha iyo hareeraha magaaladaba sugo waxaana loo sugay sidii uu balaanku ahaa ama qorshaha loo dejiya amniga maalmaha ciidda ahaa insha allah maalinka koowaad waxay noogu dhamaatay si nabada oo ay ku jirto reereyn ummadii iyo bulshadii iyo booliiskiiba ayagoo wada jira ayay maalinka koowaad noo dhammaaday waxaa la arkayay feejignaan amni ciidanka amnigoo meel kasta taagan waxaadna ogey dabcan in maalin ka horna ay jirtay digniin amni marka ma waxaa jira culays gaarahoo dareemayseen mase guud ahaan uun xaqiijinta amniga ay qayb ka ahayd ciidamadan iyo iskaashigan amni aada hadda sheegtay ciidankan iskaashigan amni weligiisuu jiray annaga digniin nooma soo baxshee ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qeybahooda kala duwan ee ku sugan magaalada muqdisho afar iyo labaatanka saac ayay heegan yihiin waxyaabaha yerootiga ah ee kooxaan kawaariigta ah ee lasoo dusaanna caalamka goob kastay ka dhacaan laakiin annaga magaalada muqdisho iyo guud ahaan jamhuuriyadda federaalk soomaaliyaba mar walba ciidamada qalabka sida waa og tahay dagaal uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda ay ku jiraan ciidankeena mar walbay foojignaayeen waa foojigannahay ma aha wax digniina iyo waxyaaba meelo kale ka yimid oo aan tixraacayna ma jiraan marka maalmaha ciidda maadaama babulationka iyo goobaha dabaaldegu ay bulshada ku badan tahay awgeed waxaa magaalada muqdisho lagu soo kordhiyay keliya ciidanka daraawiishta iyo birmadka oo iyagana step gacan siinaya qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waan gartay maalintii talaadadoo kale waa tii diyaarada baaqdeen arrin amni ayay dowladda maraykanku ay muujisay safaaradda nairobi hadda markaad fiiriso isku socodka iyo guudahaan xaaladdu sidee bay tahay dadka markaad u sharaxdo amniga soomaaliya ama muqdishoba wallahi waa dhici kartaa dadyowga qaarkii ee xiriirka nala leh ee dowladaha kala duwan inay ayagu waxay u arkaan danahooda ay hore u tallaabsadaan oo ay go-aana ka qaataan laakiin annaga ka booliiska soomaaliya ahaan iyo qeybaha amniga ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda soomaaliya aniga aan afkooda ku hadlaayo ma jiro wax culays ah aan ka ahayn in maalmaha barakaysana ciidda ee ummadda muslimka ah goob kastoo ay joogtaba ay isku soo baxaan in ammaankoodii la sugo ciidanka loo adeego sababtoo maalmaha ciidda qoysaska iyo caruurtooda banaan ka soo baxo si gacan loo siiyo oo loogu adeega darteeda ciidanka loogu soo kordhiyo magaalada muqdisho waa sababtaa sababta u arkaysa in step kasta ee magaalada ah uu askari joogo sababahaasna waa gacansiinta bulshada ee annaga naguma jirto wax alaam ah iyo digniinaha ah ciddii ay qusaysa iyo ciddii isku digta ayaday u taalla ayaana booliiskooda ii sheegtay intaas ka kooban ciidanka booliiska militaro hay-adda sirdoonka intaasoo ciidamaha howlgala muqdisho daafaheeda jooga haddana waxaa ogeyd in maalmo ka hor hoobiyaal magaal kusoo dhacay marka xaggee si qabalaadaha mararka qaar ciidankan xooga badana soomaaliyeed ee ammaanka ka shaqeynaya in haddana marar qaar ay wax dhacayaan xaggee si qabalaadaha
walaale mararka qaar wax waa dhici karaan sababtoo ah ilmo waardiyeyso laakiin waxaa ogaanaysaa labaatan sano ka hor magaalada muqdisho sida eed maanta ma ahan oo wadciga jiraa ku cadaynaya ciidanka booliisii malataare ee magaalada daafaheeda ku wareegsan yacni lagama soo gudbine meelo dhaxa iyo duur iyo xood iyo qof qolo wax kula dhuuntay waxba naga dhibi maayaan waxna naga qaadi maayaan bulshada soomaaliyeedna u istaagi mayso iyo in samafalayaal iyo dad gargaaraha miino ay u dhigaano ay ummadda soomaaliyeed magaceedii isirsifayn ku wadaan marka taasna berieg uqoomayna waa og tahay har habeenaa usoo jeednaa laakiin waxaan kuu cadaynaa oo af buuxa kugu leeyahay soomaaliya waa nabad magaalada muqdishona maanta aday hindhahaagu qaban
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka taliska booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo u waramayay waryaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle sidii aad idaacadeheena ku maqasheen golaha nabadda iyo amniga ee midooda afrika ayaa toddobaadkan soo dhoweeyey codsi ay u gudbisay dowladda soomaaliya oo ahaa in midooda afrika uu hogaamiyo ciidamo caalami ah oo shaqada kala wareegi doona howlgalka xilligan ee admis marka lasoo gebagabeeyo bisha disembar ee sanadkan haddaba maxay yihiin markaasi howlgalladan iyo ciidamadan waxyaabaha ay ku saabsan yihiin ayaa markaasi waxay soo jiitamayeen ilaa in muddo ah iyadoo dowladda soomaaliyana codsigeeda ay midooda afrika si weyn u soo dhoweeyeen golaha amniga ee midooda afrika ayaa kadib soo dhoweynta codsiga muqdisho war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray ololaha hadda socda ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyo inay sii wadayaan taageerada dowladda federaalka ee dhismaha awoodda ciidanka howlgalka ayaa bilaaban doona bisha januari ee sanadka soo socda waxaana ka qaybgalaya ciidamo caalami ah axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee gobolka ayaa weydiiyey waxaa howlgalkan uu kaga duwan yahay kuwii hore iyo waajibaadka shaqo ee ciidamada ka qaybgalaya tiri ahaan marka la fiiriyo horta way ka yar yihiin tiradii horeeto oo african union ama atmis ha noqoto oo ilaa labaatan kun ahayd ciidamadan marka waxay noqonayaan ciidamo oo garab sii doona ciidamada federaalka soomaaliya dhanka tababarka ha noqoto ama s s r ka isku dhafka ciidamadoo kaleeto in laga shaqeeyo tababar ay siiyaan xarumaha dowladda oo u muhiimkaana in ay sii waardiyeyaan ayar aayarna si ismoodi ah inta dowladda soomaaliya iskaga fillaanaysa inay amniga dalka iyo xasiloonidiisa la wareegtana inay ka sii caawiyaan ee hal mar aysan dhicin dowladdii soomaaliya oo aan u diyaarsanayn inay la wareegaan xarumihii si hadaynta u sheegnaba khatarahaasna laga baqaya al-shabaab weli in ay deg deg u baxaan marka waxaa la rabaa si ismoodia oo socodloo isku xiran howlgalku inuu baxo marka awood ahaan iyo tira ahaan tira ahaan way ka yar yihiin howlgalkoodana wuxuu noqonayaa caawinaad iyadoo la dhisayo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya inay gacan ka siiyaan dhanka tababarka ha noqoto dhanka istaraatiijiyadda ha noqoto iyo meelaha figurska ugu muhiimsan dowladda inay sii ilaaliyaan howlgalkoodu saasuu sii noqon doonaa arrinkan ayaa imaanaya iyadoo dowladda soomaaliya ay horay u sheegtay inay amnigeeda kala wareegaysa admis dhammaadka sanadkan iyadoo saldhigyo ciidan oo fariisan u ahaa ciidamada midooda afrika ay sanadkii lasoo dhaafay la wareegeen ciidamada soomaaliya kadib soo dhoweynta codsiga soomaaliya golaha midooda afrika ayaa ku celiyey walaaca uu ka qabo maalgelinta admis haddaba maxay tahay tallaabada xigta iyo waxa xilligan soomaaliya ay ugu soo beegtay codsiga ayaa weydiiyey cabdinuur ibraahim cabdalla oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka tallaabada tan xigta ee mar hadday african unionka codsigooda aqbaleen soomaaliya tallaabada xigta waa dhaqaalo raadin iyo cidihii wadamada ay ka imanayaan ciidamada iyo sida ay u iman doonaan marka kabacdi ogolaanshahan hadda koowaad tallaabada xigta kabacdi baa la ogaan karaa wixii tafaasiila iyo wixii ka iman karaa waa gartay cabdinuur sidaan la soconno dowladda soomaaliya ee sanadkii hore waxay sheegtay inay u diyaar garoobeen in amnigeeda ay kala wareegto amisom marka maxaa keena ayaad is leedahay codsigan oo hadda ciidamo caalami ah ay ku doonayso inay u dirsato ee midooda africa oo weliba midooda africa ay ka codsatay inay hogaamiyaan soomaaliya wadanku wadan weyn waaye maadaama wadanku weyn yahay diba xoreynta iyo la dagaalanka shabaabna beryahan dambe socdeyn dhulka baaxadiisa iyo magaalooyinka la xoreeyo oo lagula dagaalamo shabaab haynta sii hayntooda iyo in la ilaaliyo ama amnigeeda la sugo waxoogaa taym bay qaadanaysaa ciidamada soomaaliya maadaama oy dagaaladan aysan sahlanayn fududayn marka sidaa darteed waxay noqonaysaa un baan u malaynayaa in ciidamada soomaaliya sabood ahaan oo baritunkaar wixii la dhihi jiray sidii ay u baritunkaari lahaayeen in la helo ciidamadaas howlgalkan ciidamada caalamiga ah ayaa noqon doona kii saddexaad ee soomaaliya laga hirgeliyo tan iyo laba kun iyo toddobadii markaasuu soo bilowday ololaha amisom oo markii dambe loo beddelay admis haddaba muxuu uga dhigan yahay soomaaliya howlgalkan saddexaad waa kan mar kale axmed kaboole oo su-aashaasi aan weydiiyey
waxay ka dhigan tahay in dowladda federaalka soomaaliya weli ay u baahan tahay caawinaad ay uga baahan tahay midooda africa inta ay ay kala wareegayaan xasiloonida dalka iyo amniga guud ahaan iyo xarumaha amisom ay ka baxayso dowladdu isku fillaanayso in ay caawinaad u baahan yihiin oo welina ay jirto runtii khatar ka imaanaysa dhanka al-shabaab waa waa sax oo baahidii jirtay tobankii sano oo lasoo dhaafay maanta ma jirto laakiin waxaa muuqanaysa weli inaysan dowladda soomaaliya aysan ku filnayn inay xarumihii amisom ay ka baxday iyo atmis mishinkaas ay ka baxeen in aysan si guud ula wareegi karinin welina ay u baahan yihiin transition kunusi ayar aayara oo u baxo inta ciidamada militariga soomaaliya guud ahaan ay dalka kala wareegayaan marka baahi inay jirtay ka dhigan tahay weli midooda africana qiimeyntooda waxay ku salaynayaan waxay tahay in aysan dadaaladii la gaaray iyo xarumihii al-shabaab laga qabsaday iyo dowladnimadii inaan dib loo noqonin oo howlgalkii labaatanka ee tan iyo tobanka sano soo socday oo uusan khasaarin sidaasaan waxaa is leeyahay wuxuu ka dhigan yahay in baahi ay weli dowladda soomaaliya qabto soomaaliya oo tan iyo laba kun labayo labaatankii ololo xoogan oo ay kula dagaalamayso kooxda al-shabaab ka waday deegaanada galmudug iyo hirshabeelle halkaasoo horumar ay ka samaysay ayaa rajaynaysaa inay howlgalkeeda ku sii baahiso gobollada kale inkastoo v o a ay shalay baahisay sida looga ciiday gobolka minnesota oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee maraykanka haddana gobolka ohyo isla dalkan ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha sida badan looga ciiday ee soomaalida ay degan yihiin sheekh horseed cayni nuux oo ah afhayeenka dallad ay ku midaysan yihiin masaajidada magaalada colombos ayaana iiga warramay sida looga ciiday gobolka ohyo iyo waxyaabaha ciidan ay uga duwan tahay kuwii hore magaalada colombos ee gobolka ohyo waxaa looga ciiday si aad u qurux badan waxaanad arkaysay runtii in mujtamaca soomaaliyeed oo lagu qiyaaso meeshan boqolkiiba toddobaatan iyo laba muslimiinta ku nool inay iyaga yihiin inay si aan kala hadh lahayn u soo baxeen waddooyinka waxaad ku arkaysay waayeel guryaha laga soo saaray waalid iyo awlaad gacanta ishaysta da'yar rag iyo dumar iyo dhammaan carruurtii soomaaliyeed oo maanta iskuulladii laga joojiyey iyagoo shacayrta islaamku ka muuqato korna u qaadaya halkudhegga islaamka ciidan ayaa waxay kaga duwanayd haddaba ciidihii horeen arkaynay saddex qodob midda koowaad waa tirada mujtamaca soomaaliyeed ood moodaysa inay kor u sii kacday taana waxaa lagu sababayn karaa maadaama ay tiro aad u fara badan oo soomaaliyeed soo galeen waddankan maraykanka sannadihii u dambeeyey khaasatan south america iyo xuduudaha mexico in runtii tiradii mujtamaca soomaaliyeed ay aad u korodhay waxaa taa dheerayd in masaajidii labada salaadood laga tukan jiray qaarkood saddex ilaa afar laga tukanayay jidadka iyo laamiyadana la soo gaadhay qodobkaasi wuxuu ah qodob runtii ka duwan sannadihii hore qodobka labaad da'yartii soomaaliyeed ee ku kortay waddankan kuna dhalatay oo runtii xidhnay jaakado casaana iyo kuwa akhtara iyagoo markaa volontiir ka ahaa wadooyinka oo hagayay mujtamaca hagayay baabuurta maadaama maanta ay ahayd maalin shaqo dadka aan muslimiinta ahayne waddankan u dhashayna ay runtii shaqooyinkooda iyo meheradahooda aadayeen baa waxaad arkaysa baabuurtu inay meel walba sanka iswada hayso da'yartaa soomaaliyeedna ay hagayeen oo ay volontiir ka ahaayeen sidoo kale iyagaa runtii iclaanka masaajidda bixinayay sadaqaadka gurayay arrintaasina arrin runtii aad loogu farxay ahayd qodobka saddexaad in runtii xarun cusub oo loogu magacdaray sheekh maxamed xasan allah u naxariisto ah imaamkii soomaaliyeed ee laba sano iyo badh ka hor lagu dilay colombos in xarun loogu magacdarayna maanta lagu qabtay munaasabadda ciidda barakaysan ee ciidulfidri iyadoo ummaddu ay isugu timid sheekha taariikhdiisana aada looga sheekeeyey iyo waxqabadkiisii mujtamaca soomaaliyeed ayaa runtii masaajidooda waxay si khaasa maanta ugu duceeyeen waddankii hooyo iyo mujtamacii soomaaliyeed iyagoo ilaahay u weydiinaya inuu amnigooda u adkeeyo midnimadooda iyo walaalnimadooda iyo safafkoodana adkeeyo sidoo kale waxaa dadka aad loogu boorinayey in ay ka qayb qaataan tabarucaadka loogu talagalay dadkii ehelka ahaa ee soomaaliyeed ee baahnaa ee waddanka joogay gunaanadkii runtii waxaan arkaynay in ciiddani ay ahayd ciid aad uga duwan ciidihii hore xagga tirada xagga da'yarta ka muuqatay doorka ay bulshada ku leeyihiin iyo runtii ducooyinka khaaska ah ee mujtamaca soomaaliyeed ay ilaahay subxaana watacaala u barayeen waddankoodii iyo dadkoodii intaba
gobolka virginia ee duleedka washington d c oo ka mid ah meelaha laga ciiday ayaa qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ee salaada ciidda ku tukatay masjidka daaralhijra waxaa mikrofoonka la dhex qaaday wariyaha v o eda ibraahim xasan daanduray
maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay si kheyr badan buu noogu dhameeyey bishii ramadaan si fiican waa u soonnay maantana sida noo jeedaa nuri hadda waxaan u taagannahay maalinta farxadda ciidda waana kan halkaana ku tukannay waa ujeedaa waxa muslimiin iskugu soo baxday dadka soomaaliyeed oo dhan meel walbay joogaan iyo dadka muslimiinta oo dhan waxaan leenahay kullu san waantu dayimiin ciid mubaarak farxad ku ciida bashbash ku ciida nabad ku ciida aniga waxaa la yidhahaa farxaan salaad cumar waxaan washington d c arean deganahay masaajidkan weyn oo maaragtay virginia fall church aan maanta maaragtay ku dabaaldegaynaa waxaan maaragtay dadka soomaalida meel kastoo joogaan waa maaragtay ciid mubaarak ciid mubaarak ayaan dhammaan leenahay ummadaha islaamka meel kastoo ay joogaan wiilkaaga miya ha
what is your name Fahad.
you come here to pray Yes.
maasha allah dadkii aan kula kulmay masaajidka daarilhijra banaankiisa waxaa ka mid ahaa mustafa maxamed cali ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed halkan waxaan waqti kula qaadanayaa dhammaan ummadda muslimka iyo ummadda soomaaliyeed iyo caruurteeda oo maanta ay farxad weyn u tahay maalin ciida marka dhammaan dadka intaan ka salaamaya waxaan leeyahay ciid mubaarak qorshaha muxuu yahay adiga carruurta
waxaan u soconnaa meel eventi ah oo caruurta maanta ay farxadooda ku qaadanayaan annagana aan kula kulmeyno dadkii qaraabada ahaa iyo asxaabtii marka meeshaas baan insha allah Aad tegi doontaa?
tegi doonna haddii ilaah yiraahdo waa tahay
aad ayuu mahadsan yahay daanduray oo dadkaasi ay u warramayeen welina waxaad nagala socotaan idaacadda v o a markana muqdisho magaalada muqdisho ayaa muddooyinka dambe waxaa kusoo badanaya isticmaalka shoolada gaaska loo isticmaalo ee wax lagu karsado waxaana sii yaraanaya oo meesha kasii baxaya burjukada dhuxusha iyo xaabada wax lagu shito warkan waxaa noo soo diray xasan kaafi qoyste
muna cabdirisaaq oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada muqdisho ayaa u diyaar garoobaysa qayb ka mid ah howlmaalmeedka shaqo ee aqalkeeda waxayna cuntada qoyska ku diyaarinaysaa shooladaha gaaska ee raashinka lagu karsado kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay gudaha soomaaliya gaaska burjikada wuxuu ugu fiican yahay sida dhaqsiha badan inay cuntada kuugu soo saarto maxay ahayd haddaa wax yar wax saarato oo kaleete adig teemka aad rabtay oo kale isla marka hore kaaga soo saaray qofkii markaas kuu imaada martida kuu imaada xitaa ma caajisayso horaa waxay uga diyaarinaysaa dhuxusha waxay rabtaa waqti inaad babiso jalmadii markaa saarato kudha ku dhawaad adig afartan daqiiqo cuntadii aa ku mashquulsanaanaya inaad saarto inaad babiso kuwa horta waa inay qaxdaa horta dhuxusha waqtigeeda aaday u dheerta laakiin gaaska wuxuu uga fiican yahay shan iyo toban daqiiqo waxaana dhammayn oo wixii dhan kuuga soo saaraya inkastoo gaaska oo wax lagu karsadaa uu ka dhaqsiyo badan yahay burjikooyinka dhuxusha ayaa misena waxaa mararka qaar dhacda in gaaska lagala kulmo qaraxyo waxyeeleeya dadka isticmaalaya horta gaaska qofkaanan aqoonin ma isticmaali karo waayo yani waxaa keeni karo horta markaa isticmaasho kaleeto waxaada aa ka dhamaysato waxaa la rabaa inaad gadaal ka demisid intana aa ka demisid qasbii markaa inta demiso kale inaad gadaal ka demisid haddaa gadaal oo ka tagtoo kaleete caruur intay ku joogaan qaybta gadaal way fududaa sida loo shido way shidi karaan intana gaaska wuu ka baxaya sida ukulaanay ukulaanay qarax kasa keeni karo inuu waxay dhacdooyinka la xiriira qaraxyada ka dhasha gaaska wax lagu karsado oo inta badan soo noqnoqda ayaa keenta inay yaraato kalsoonida ay haween badani ku qabi karaan shooladda waxaana haweenkaasi ay weli adeegsadaan inay cuntada ku karsadaan burjikooyinka dhuxusha fatxi sheekh maxamed oo ka mid a dumarka ku haray isticmaalka burjikada dhuxusha ayaa sheegaysa in shooladaha gaaska dhaqaale ahaan ay awoodaan qoysaska ladan oo qura burjikadu waxay ka mid tahay shaayaasha qadiimiga ah oo ka soo gaaray waalideenteenii ay ku shaqayn jireen maxay hato way ka seefsan tahay gaaska oo maxay hato kama dhashtaan waxyaabo oo inuu qarxo kaleeto cudurro kama dhashaan gaaskoo kale cudurraa ka dhasho asmaa laga qaadaa kansaraa laga qaadaa way ka dhaqaala yar tahay gaaska oo maxay hato gaasku waa xilli kasta wuu qaaliyoobaa laakiin dhuxusha oo burjikada loo isticmaalo ma qaaliyowdo mana isbedesho wax yaraa ku kordha oo badnayn waxaa kaleetoon kusii doorana burjikada way nooga dhaqaalayartaa anaga maxay hato gaaska muqdisho oo sii fidaysa ayaa maqaayadaha badan ee laga furay gudaha caasimadda waxay iyaguna dhankooda isticmaalaan shooladaha gaaska oo ah habka ugu dhaqsiyaha badan ee ay cuntada ugu diyaarin karaan macaamiishooda si kastaba dadka u dooda arrimaha deegaanka ayaa aaminsan in korarka shooladaha gaaska raashinka lagu karsado ay horseedi doonaan mustaqbalka dhow inay hoos u dhacdo jaristii xawliga ku socotay ee lagu hayay dhirta dhuxul ahaanta loo adeegsanayo waxaase feejignaanyarida jirta ee dhanka bulshada ay muujinaysaa halista ku gadaaman isticmaalka shooladaha gaaska xasan kaafi qoyste qubanaha v o a muqdisho
haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii iskalaaji
cashaqiina wadaa galeen adigu waad ka gabsataa keligay guhaadiyo wahiyo reenkiisiba naftayda gabyaa ka dhigay cashaqiina wadaa galeen adigu waad ka gabsataa keligay guhaadiyo wahiyo reenkiisiba xasustaadayo markuu xisuhu gelgelay ayay erayada kalgacal lacabtayda ka soo goyey niyadan geerartayo qalbigan heesaa godlada gujada xasuustaadayo markuu xisuhu gelgelay ayay erayada kalgacal adanageyoy marnaba anigon kaagu i karin haddana kama gaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raray gobolban kuu dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo adanageyoy marnaba anigon kaagu i karin haddana kama gaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga raray gobolban kuu dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo
gar baan kuu dhigan lahaa haddii dumar lala gartamo codkii iskalaaja ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
gurigii farxaddaan dhisay qofkan gooriyo ayaan cashaqaani galay uu qabo aad muu i garaabiyo tolo u garab aan ka heli gurigii farxaddaan dhisay qofkan gooriyo ayaan galay uu qabo aad muu i garaabiyo tolow garabaan ka hele go'aankama qaadan karaye ilin caashaqu ma guro magamo hurdadana qofkii weelkiisu guhadinaye horay dhaqtabarajuy macruuf baan ku gaari doonaa